haddana waxaan u yeerayaa cali dirir faarax oo ka mid ahaa wasiiradii golaha badbaado qaranka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. آه، horta waxaan mahad mahadinahay waa iskale, waxaan mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaadiyay, ee, xafladan qiimaha badan. Ee, iyo tan walaalka iyo gabdhaha ka qeyb qaatay xafladda. Een, ee, waxaa ii ah sharaf weyn inaan maanta halkaan caawa kusoo dhaweeyo ee, nin aan saaxiib nahay walow inkastoo hadda ka horba waxaa jirta hayar baan sheegayaan hadda ka horba gabaraan qaraabo nahay baa waxay degaday milwaaki markaasaa waxaa dhacay wiil dadkii milwaaki la deganaa bay sheekaysteen maalin walba wuxuu dhahaa haddaan laabano soomaaliya gruubkeeda markii dambe ay sheekaysteen markaase waxay ogaatay wiilka inuu is- iskool ahaan jireen isku dugsi walaalkeed koyda hadda sira gowda markaase alla ameerika waxaa ku nacayta haddaan laabatay hadhow hebel baa wuxuu leeyahay isku gruub baan nahay hadda sandheere isku gruub baan nahay laakiinse waa sidii gabadhii oo kale Eh, Eh, way hadda kahor baa ugu jeeday soomaalidu da'dan marka hore ilaahu na gaarsiin markay gaaraan waxay dhahaa waa ekeen hadda inkirkii waa ku jirnaa dhib male Eh, waxaa jirta boston eh, intaan asan dheero u gudagelin horta boston sida la yiri waa magaalo eh, sida cabdideeq sheegay anugu america waxaan kaga noolaa ilaa iyo west coastiga central virginia ilaa halkan runtii boston magaalo ka soomaalisan ma jirto runtii marka hore Een, ayaan dhexdaasa waxaa dhacay ee, puntland ee, ninaan saaxiib ahbaa u cararaya raiisul wasaarnay ahaan jiray doorashadiisa waxaan go'oonsanay inaan lacag u aruurino annagoo gruuba waxaa daba waxaan daba in in bixin loo diro waxaan ku yidhi nimayo aniga ciddayda ay diraysaan waa saaxiibada nin naasir la yidhaahdo oo halkaa fadhiyo sultaanka guud la yidhaahdo cabdideer liibaan ee, armaajo ee, waxaan u yeertay anigu ee, qabiilkayga halkaas aniga qabiilii ahaa nimankii baa ka soo aroorsay marka boston saasa anagu nahay waxaa la ooday ab ka dhow boston waxaa weeye ee, runtii kal- ma- macnaha ooday ab ka dhow boston bay ka shaqaysaa waxaa waaye boston dadku waxay walaalo ku yihiin ee, say isu yaqaanaan iyo say isu ee, isula degan jireen iyo say saaxiib u yihiin ee, ma aha magaalo sida soomaalida gobollada kale waxaan xustaa virginia ayaan dhibaata ka jirtay waxaan ka hadlayaa 2004kii annagoo skylineka fadhina markii masaajidka la aaday virginia baabuurta waxaa loo kala raacaa sida kismaayo ee masaajidka u kala baxsan tahay dadkii wada fadhiyo wey boston waxaas kama jira alxamdulilah rabilcaalamiin Eh, sandheere eh, cabdi caawa horta magaca bartay ee cabdiqaadir ilaalu sandheere waqan runtii Eh, waa nin horta hore wax badan aan ka soo maray Eh, isaga iyo cabdideeq iyo ragga kale intaan ka aqaan haddaan ilaahay ka baqayo waa nin soomaaliya Eh, waa jirtaa xoogaa wuxuu nooga geesisanaa ushaasuu qaato asagu dadkiisaga ceshay nimanka xabadda wataa Eh, hal- wadankan waxaa la yidhahdaa markii qofka la- wax laga sheegay waxay kusoo koobaan the gentleman and scholar sandheere waa uu isku goolay sandheere waana nin ciyaara waana nin aqoonyahan Een, midda kale waxaa rabaa inaan hal, hal halkaan ka yidhahdo ma- waa waa soo qortay nin la yidhahdo gaariya wuxuu yidhi afku doona ha sheegtee wuxun baa ehel ii ah dad ninkaan af aqaanee si wax iila arkaaye nabidaysa ujeedo sandheere he fits that description Eh, waxaan u malaynayaa he's the main man oo meeshanu ka hadla ah Eh, dhammaantiin waa salaamantiin mar kale waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkay sandheere asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu